Degmada Guruceel ee gobolka Galgaduud ayaa lagu qabtay kulan lagu gorfaynayay xalinta khilaafaadka lahaanshaha ee dhulalka waxaana iska kaashanayay qabashada kulankan hay'ada ABCA iyo hay'ada UNDP Somalia. Waxaa kasoo qeyb galay kulankan ururada bulshada rayidka ah ee ku nool degmada Guruceel ee gobolka Galgaduud iyo xubno ka kala socday hay'adaha iska kaashanayay kulankan. Cabdulaahi Nuur Cilmi oo ka socda hay'ada ABCA ayaa ka warbixiyay muhiimada kulankan.
Saddex qeybood ka kooban yahay state building, reconciliation and support program SRSP. Mashruucaas waxaa naga fangaleynaya ama naga taakuleynaya hay'ad la dhaho UNDP. UNDP waxay ka shaqeeyaan barnaamijyada sharciyada eh, development horumarinta barnaamijka ay ka shaqeeyaan. Eh, inta nabad badan waxaa laga yaabaa eh, hadda ka hor meelahan kamaysan xoojin jirin hay'adda UNDP hay'adda ABCO ayadoo aqoon-yahanin iyo qurbatoon iyo intaba kaashanaysa ayaa waxaa la keenay mashruuca markii ugu horreeyay Galmudug Galmudugna waxaa ugu eh, nasiib u yeelatay in laga bilaabo mashaariicda land policy-ga iyo GTV-ga iyo barnaamijka wadahod young gangska Axmed Khaliif Guure oo ku hadlayay afka kasoo qaybgalayaasha ayaa sheegay in kulankani uu yahay mid muhiim ah.
waxaan u baahanaa marka brogaraamkan wuxuu kow uu saameyn doonaa ahamiyad gooniya noo sii doonaa inaan fahamno muhiimadda ay noo leedahay waxa aan haysanno oo hantida maguurtida ah oo dhulalka iyo guryaha ah inaan annagu sifadaan ku yeelan karno oo sharciga aan ku aan yacni ku hanti karno ina inaan fahamno waa muhiim brogaraamkan meesha uu naga saameyn doono halkaas waa miyiga caqabada ugu weyna ka taagan waas ka warqabnaa halkan rag waxaa fadhiya suldaamo odayaala fadhiya hal berrin oo saaka aad degi karto inta soo guurta ma jiro isku raacsana taas hal berrin oo aan saaka inta reerkay soo raro aan deji karo ma jirto ma jiro hadduu bannaan yahay xitaa saaka waxaa hubnaa marka in laba caqabad oo weyn na haysato magaalana waxaa naga haysata guryaha aan deganayn inay wado tahay iyo inay mari tahay inaana kala garanayn waa isku raacsanna miyigana caqabadda naga haysta waxaa waaye iskaba dhaafi dhul isku qabsada adiga xagga iska dhig berri la dega ma jiro lama heli karo waa lagu qabsanaa waxaan rabnaa marka bahdan oo nimanka la yidhaahdo eh, abco iyo mashruucoodan fanka siinaya ee u d b brogaraamkan brograam weyn waaye miyi magaalana wuu saameynaa magaalo sab ku saameynaa waa sheegay miyigana sab ku saameynaa waa sheegay waxaan ku qanacsanahay brogaraamkan sharci baalaha eh, bool- siyaasadda dhulka iyo arrimaha cad- cadaaladda la xiriira Kulankan ayaa door muhiim ah ka qaadanaya in xal laga gaaro caqabadaha ku aadan isqaqabsiga dhulasha ku yaala degmada Guruceel ee gobolka Galgaduud.